barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada toddobada bisha juun sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo maanta uu marti noogu yahay qoraal dhallinyaro ah oo soo saaray buug uu ku dhiirigelinayo dhallinyarada reer jabuuti ee hanka ka leh guurka wallahi waxaan ilahay horta ugu mahadiyaa arrinkii ilaahay iiriday labada kun iyo tobankii inaan guursado taa horta wallahi ilahay waan ugu mahadiyaa geedi socodka wanaagsan waxaa ka mid a horta inaad aad xalaal u hooyatid inaad xalaal aad cuntid inaad nacam diriiq wanaagsan martid marka mustaqbalkaagu hagaagaya
kaalimihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo inoo akhriyo nuur xasan nuur
tobnaan kun ayaa sabtidii shalay mudaharaadyo ka dhigay magaalada washington d c iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalkan maraykanka si ay u dalbadaan in la dhammeeyo midabta koodhka iyo habdhaqanka aanan wanaagsanayn ee ay hay-adaha amniga maraykanka kula tacaamulaan dadka madow iyo kuwa laga tirada badan yahay banaanbaxyada ayaa galay maalintoodii laba-iyo tobnaad tan iyo markii uu sarkaal boliis caddaan ah uu magaalada minneabolis ku dilay george floyd oo ahaa nin madow ah oo aanan hubaysnayn banaanbixii shalay galab ilaa xali fiidkii ka dhacay magaalada caasimadda ah ee washington ayaa ahaa kii ugu ballaarnaa ee toddobaadkan ka dhaca guud ahaan maraykanka dibadbaxayaasha ayaa isugu yimid taalada caanka ah ee lincoln memorial kadibna socod ku maray aqalka cad iyo xarunta koongareeska ee capital hill waxay ku qaylinayeen erayo ay ka mid ahaayeen gacmahayga kor bay u taagan yihiin ha i toogan bannaanbaxaynu waa rajo ee ma ahan nacayb iyo ma neefsan karo magaalooyinka kale ay banaanbaxyadu ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ahaa new york philadelphia chicago iyo los angeles ururka ay ku midoobeen dalalka soo saara saliidda ee loo soo gaabiyo opec iyo waddamada xulafada la ah oo uu ku jiro ruushka ayaa isku raacay inay muddo bil ah ku kordhiyaan heshiis ay laba bil ka hor ku dhimeen wax soo saarkooda batroolka heshiiska ay kooxda obeg gaareen bishii abril ayaa ku eg bisha soo socota ee juulaay waxa uu dhigayey in dalalka obeg iyo kuwa xiriirka la leh ee saliidda soo saara ay maalintiiba dhimaan oo ay suuqana ka saaraan ku dhawaad toban milyan oo barmiil taasi waxay timid kadib markii uu aad hoos ugu dhacay dalabka batroolka caalamka taasoo ka dhalatay karantiilkii ay dowladaha caalamka dadkooda geliyeen si loo yareeyo faafista coronavirus bishii marj heshiiskii ay obeg sabtidii shalay ku kordhiyeen dhimista waxsoo saarkooda shidaalka ayaa dhigaya in inta u dhexaysa bilaha juulaay iyo disembar ee sanadkan la dhimo maalintiiba ku dhowaad siddeed milyan oo barmiil wasiirka tamarta sacuudiga cabdulcasiis bin salmaan ayaa sheegay in dalabka batroolka iyo saliidda caalamka uu hadda dib kor ugu soo kacayo kadib markii dadka laga qaaday xayiraaddii coronavirus laakiinse ay weli jiraan caqabado
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinayay warkii dunida halka aad kala socoteen waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa magaalada jabuuti ku soo diyaarisay wariyahayaga sagal siciid faarax
dhegaystayaal dhammaantiinba meel weliba oo joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka oo hadahan oo kale maalin walba waxada aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta waxauna toddobaadkan idinkaga imanayaa jamhuuriyadda jabuuti anigoo asagal siciid faarax ayaana idiin soo jeedinaya toddobaadkan barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka waxaynu kaga hadlaynaa sida qaar ka mida dhallinyaradu ay iskugu dayaan inay dhallinyarada kale ku baraarujiyaan dhinaca diinta oo ay u maraan wadiiqo kasta oo ay u arkaan in ay wax ku bedeli karayaan waxaana igala qaybgalaya barnaamijka sheekh xasan muumin oo isku dayay in uu buug uu qoray uu ka sameeyo filin lagu tusayo dhallinyarada wanaagga ku dhaqanka diinta guud ahaan gaar ahaana xilliga ay qoyska yegleelayaan filinkaas oo uu u bixiyey sirta noloshu waatan waxa uu qorsheynayay inuu soo baxo sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii balse qaar ka mid a dhallinyaradii filinkaasi matalaysay oo geeriyootay allaha u naxariistay iyo dhaqaalihii oo ka yaraaday ayaa dib uga hakiyey waxa uuna xasan diyaaru leeyahay inuu ku soo dhoweeyo cid kasta oo doonaysa fikraddiisaasi inay gudbiso waxa uuna guud ahaan xasan iiga warramayaa qoritaankii buugga iyo filinkaasi waan horta waan ku salaamayaa sagal waana dhowahay walaashay waxaan nolosha marka dadka wax looga iftiimiyo waxaa soo koraya xilli walba dhalinyar baa soo koraysa marka dhalinyartaasi inaan waano la siiyo oo siday u noolaan lahaayeen iyo gedi socodkaaga meshii mari lahaayeen ee nolosha ufiican sida u qaadan lahaayeen inaan uga warramo baan filinka igu qasbay marka wuxuu ka hadlayay saddex nololood oo nolosha u sareysa tahay dadkii diinta ku dhaqmaaya nolosha dhexe ay tahay noloshii dhaqameedkii nolosha saddexaad ee u hooseysana ay tahay noloshii dadkii balwada oon ku kulmaayey iyo le sidaa uun noloshooda dee ku asaasahay markaas waxaan aan xir saaray oon in badan eegay dadkii balwada lahaa dad badan oo noloshii marka ay ka burburtay ee reerku ka burburay inay ma garanaysaa marka ay diinta qaateen inay noloshooda ay hagaagtay yaan dhowr arkay waxaan ku boorinayaa in filinkan uu ay tahay ciwaankiisu uu yahay sirta noloshu waatan markii hore wuxuu ahaa ciwaankii u horreeyeen aan u waxeeyey niba noloshu ku nool nolol mood bay ahayd laakiin ciwaankii dambe aan u waxeeyey wuxuu ahaa sirta noloshu waatan marka waxaan aan u waxaynayay nolosha u dhaxaysa dadkiina aan diinta ku dhaqmaayay iyo siday ay kala yihiin
marka maadaama aad bulshadii in badan ku dhex jirto oo aada aragtay nolosha habka ugu fiican lagu noolaan karin taa markii dadku ay diinta si fiican ugu dhaqmaan qoysku ama bulshada ama cid walba marka hadafkaagu wuxua inaad iftiimiso aad tirahdo war dhinacan bay noloshu jirtaaye
waxaan horta wallahda xusud mudan anigu waxaan nolosha aan ilaahay casa wajal u fahansiiyey labada kun iyo le toddobadii oon diinta si fiican aan u qaatay markii hore dee dhalinyar dee iskoodhan ku jiraa oo dhankaa diinta aanan xiiseynin baan ahaayo dee usoo jeedin laakiin labadii kun iyo toddobadii wallahi waxaan noqday qof haddeetole wax weydiiya culammada wax weydiiya oo idhahda sidee loo noolaan karaa bar inaan gurs haddaan gursado maxaa faa'iida heli karaa haddaan ma garanaysaa markaas waxaan aan wallaahi aan helay horta ilaahayba mahadda iskale inay noloshu ay ku sallaysan tahay haddii aanad waxba kaa garanin nolosha inaad dad kaa horeeya oo wanaagsan oo diin leh oo noloshooda ay de mustaqbalku aad arkaysid siduu u fiican yahay inaad la tashato taasay kada gudbaan noloshaasi waxay ku dhammaataan niri nolol wanaagsan iyo gur wanaagsan iyo ayay ku dhammaatay dadkii markii aasaaskoogii uu diin uu yahayna sida uu noloshu ay uga burburayso way adag tahay kuwii kale ee dhexe waa dhalinyartii ayaguna dhaqankaa sidii caadi ahaan dee dhaqanka societyga ka jira un laiskala dhaqmaayay amase ka jira dee bulshada dhaqanka u dhexeeya in la iska casho tago oo maqaaxya la tegay iyo inaa dhukaan un layskala kulmo ayagii oo tartiibtii dee guurka loo dhigay arrimihii loo dhigay dee dul maraaya oo dee waxba aanan ka garanayn ayagu inay garanayan bay isku haystaan lakin waxba aanan ka garanayn iyo noloshii haddana ay guur bilaabayaan waxa uu filinka iyo buugiisa gebagabihiisa u ahaa inay dadku nolosha sar wada qaataan oo wixii reero ku burburan isku soo laamaan awlaada daryeelaan sidii wixii laisku fahmi la'aaba diin la-aan bay ahayd iyo isfahmi la-aantu waxay ka imatayba ilaahay oo ilaa qaadli lahayn iyo dadkii oo bulwo ku kala jeeda oo magaranaysa habeenkii aanan seexanin waxaa wixii keenaya oo dhan waxaan ogaanay inay ay nusqaan diinada ay tahay marka waxaan filinka gebagabadiisa ay noqotay inay dadkii oo dhanba markii diintii ay wada qaateen ay wada wanaagsanaadeen ee gebagabadiisu noqotay
marka waxaad doonaysa labadii kun iyo shan iyo tobanka inaad ha- hirgeliso oo la daawado maxaa marka een, dib kaaga dhigay oo caqabadaha kugu yimiday
horta in ilaahay oo mahadle in fikirkaasi markii uu iga imiday waan hirgesho buug waan ka qoray buuggii aan ka qoray ma cinwaan gelin oo sidaan buugaanta maanta la akhrista ma ahayne wordigan buu ahaa oo sidee dadku ay u daabacdaan oy u xafidaan haa intii matalaysay markaas ilaahay fadligiisa in waxaa dhacday horta fon in misole dhaqaale ku filan inaa in arrinka aan hirgasho mahayn in eh, markaan eegay dhinac walba ka eegay sideed bilood baan ku dhex jiray markii aan dhinacaan u dhaqaajiyaba aan waxna ka duubay oon kameramaanna aan karaystay oon wax ka daduubay ay haa in haddana kameradii ay hagaagi weyday waxaan eh, in daqaar wallahi la dhalinyartii oo ku jirana waqtiga munaasibka anagoo ku jirno in yar nasanay iyo mid ka mida dadka nolosha dhexe matalaya wallahi geeriyooda alla naxariistee markaas waxaan haddii toole duubitaankiina iyo filankiina in dib loogu cesho iyo doonayahaa dhaqaalo badanna oo ku filanna maan haysan sideed bilood baa iga gashay inaan aan hirgasho arrinkaas sideedii bilood kadib waxaan bulshadii baan u bandhigay dhalinyartii aan hayay baan u bandhigay waxaan ka yidhi arrinkaa haddii aad qaadan kartaan barnaamijkii waa kaa boogii waa kaa wixii aan horey u duubnina waa kaas si ay ayaguna iiga shekin oo ayda barnaamijkiini kaasba qaata la oran waxaan u dhiibay ayagaan ku gudbiyay waxay yidhahdeen wallahi anagu ma qaadan karno hawsha hadda adigan baa waday adigan baa awood u lena inaad dhamaystirtid la arrinkii dhankii baan iskaga joojinay labadii kun iyo shan iyo tobankii dhammaadkiisii ayaan daahis ka saarnoon iska joojinay laakiin imika waxaan aan wareysigan uu sagalay aan u gudbinaynaa waxa weeye fikraddan ciddii awood u leh mise oo qaadan kartaa ee bulshada wax u iftiimin kartaa ha iftiimiyaan aniguna buuggii baan dhammaystiray hadduu ilaahay idhaahdo oon dhammaystirkiisii iyo daabacaadiisii aan gali hadduu ilaahay idhaahdo in buug kale oo isagna ka hadlaya nabadgelyadana waan wadaa insha allah biidni illahi kariim waa kaasde insha allah marka adigu buug waad qortay fikradaadii waad diyaarisay waa geeri iyo waxbaa dhacday way hirgel weeday dhinacii dhaqaalaha marka waxaad leedahay war fikradeedii wataas ani dhaqaalo dhaqaalihii baa ii saamix waaye cid walba oo doonaysa inay hirgelisaay mise waxaa jirta een shuruudo aad ku xirayso iyo cid gooniyo aad siinayso wallahi horta in eh, waxaa wanaagsan inaa horta haddii ay ama u taabageli lahayd ama fikir noo soo im- noo iman lahaa inaan la kulanno madaxda amase aan shir wada yeelano ama meel aan wada fadhiisano inay arrinkaa dhamaystiri lahaayeen baa suurtagal ah oo dee dadkii ina bulshadii wax loo waxeeyo oo wax ku saabsan dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo le n eh, dawladduba way u baahan tahay markaas walaada haddii aan marka dhinaca dowladda ma isku dayday ma u bandhigtay ma tiri war arrinta maan wadaay idinkuna ka qaata qaybtiina wasaaradda dhaqanka oo kale ama tan warfaafinta oo kale ma gelin wallaahi haddii aan u bandhigi lahaa waxaa suurtagal ahaan lahayd inay dhamaystiri kari lahaayeen yaa suurtagal ahaan lahayd laakiin ma gelin inkastoo dee hawlihii aniga ii gaarka ahaaye nolosheedii ay badatay aan kasoo bixi kar lahay waxaa wallahi igu qasbanaatay inaan arrinkii iska joojiyo teedii ii gaarkii aan horta bal yar daba ordade si ay igu saamaxdo britol inaan u dhamaystiro laakiin waxba uman in uma bandhigin madaxdana uma bandhigin iminkana way haddii ay wax ka maqlaan insha allah way u furan tahay inay arrinkaa dhammaystiraan Ee, mar aad aanan aada iga sheekeynaysay ee, buuggaaga iyo filinkan aad doonaysa inaad samayso ee waxaad ii sheegtay inaad mar dhinaca culimmada la kaashatay maxaa culimmada u weydiisay marka hore culimmada waxaan kala tashaday in rag culimmada ka mid waxaan kala tashaday filinkan muxuu diinta nacam dhib u keeni karaa muxuuna fa ha maxaana faa'iido u keen- u keeni karaa walaa rag ka mid ah, alxamdulilah in waxay igu yidhahdeen nacam diintu iyo dacwaddu in lagu fidiyo in sidii suurtagali karaysaba way bannaan tahay oo dadku maanta waxay u badan yihiin in filmaan daawadaan sheekh keliyato xadiis ayaa sida ku daawan way adag tahay dadku maanta oo ileen dad filmaan iyo ha ha dhinac kale haddii loo yar mariyo oo filin markaa la leeyahay iyo dhaqan baa la eegaya marka qofkii wuxuu noloshii ka garan karaa inay noloshii diinta dhankaasuu ka fahmi karaa resumiga la siinayo misoole in dhammaystirka la siinayo yaa inay diintu ay nolol tahay marka in dadku ay ku fahmaan taas ayaa aniga igu qasabtay inaan culimmada weydiiyo marka way soo dhaweeyeen intooda badan mise wa- mise waxay ku yidhaahdeen n In- wallahda boqol kiiba boqol way soo dhaweeyeen
M- bilowgii sheekadaada waxaa tiri anugu labadii kun iyo toddobadii baan eh, si runa ugu dhaqmay dhinaca diinta Een, bal isbedelkaad faa'iiday ka hor ka hor maxaad maxaad ahayd wiil dhallinyaraa noocayaad ahayd waxaa jirta in susiite walba iyo le in iyo le bulsho walba dhaqan bay iska leedahay alxamdulillah horta dhaqankii diinta nagama maqno in igamana maqnayn oo salaadkii dee waalidadii dee labadii waalida ku dhashayba ma ogolo inaad bilaa salaad haatid laakiin in xoojintii iyo fahankii dee yaa meeshii dee in ka baxsan dee diinta oo lagu dhaqmanaa horta waxaa ka horeysa dee barashadeedii dee inaad aada baratid ood kadib aad ku dhaqantid marka haddii aad intan aad markaan aan ku sheegayo labada kun iyo toddobada aan kulahay da-deed waxay ahayd in koob iyo labaatan jir baan ahaa koob iyo labaatan jir baan ahaa waxaan isweydiiyey in ina aan ciyaaro iyo ina aan dhalinyar aan raaco iyo ina aan waktigeygana aan- aan lumiyo maxaa kaa soo galay su-aashaas isweydiiyey wallahi waxaa jawaab iisoo baxday inay intaa waxba iga soo galeen wax alli wax iga soo galay ayna jirin waxaan isku qasbay inaan qur-aanka aan si fiican aan u barto inkastoon faransiis oon baranayay oon iskoola faransiis aan dhiganayay oon carabidii dee xiisad xiisad carabiya kuusoo gasho maahane laakiin in qur-aankii dee iyo la daba socodkiisii dee una jirin waxaa qasab igu noqotay qur-aankii inaan si fiican iyo la tawjiidkiisii iyo le isla xilligii labadii kun iyo toddobadii aan bilaabo wallahi maantana alxamdulilah kutub baan baan dhigtaayoon dee waaban alxamdulilah maanta dee waxbaan ka aqaanaa baan odhan karaa waqtigii marka la eego inkastoo waxba oo imika aan garanayn marka loo eego markiibaan nolosha aan haa wallahi wax ka dareemaan odhan karayaa intii hore wixii jeebkay kusoo dhaa maqaaxi baan tagaayey iska cunayey nacam in waxbaha ilama ahayn hadduu toban kun isoo gashay haddii labaatan kun isoo gashay haddii boqol kun isoo gasho nacam labis iyo maqaaxi aan tegay iyo le waxaa unbaan ha unbaa iga baabi'in jirtay laakiin markii dambe waxaad fahmaysaa nolosha yaad garanaysaa oo inuu mustaqbal ku sugayo inuu beri waalideynki jiro iyo waalidkii in loo samafali iyo inaa bulshadii in wax laga bedeli iyo ha oo la waaniye iyo noloshiiba de marka dambe de ha mas-uuliyad ku saaran tahay yaad markaad wax baratid ee diinta wax ka baratid ayaad dareemaysaa ku dhaqankiigana limatid marka m- m- laba- laba- labadii kun iyo toddobadii kadib marka reer waad dhistayoo wa- waxaad tahay qoys ka mid a bulshada maanta labadii kun iyo tobankii ayaan guursaday inkastoo labadii kun iyo sideediiba inaan guursado ay igu soo dhacday haddana dhankii waalidkii markaan aan tashiimihii aan galay labadii kun iyo tobankii baan reerka dhisay geedi socodka wanaagsan waxaa ka mid a horta inaad aada xalaal u hooyatid inaad xalaal aada cuntid inaad in, eh, nacam dariiq wanaagsan martid marka mustaqbalkaagu hagaagaya wallahi waxaan ilaahay horta ugu mahadiyaa in, eh, arrinkii ilaahay ii riday labadii kun iyo tobankii inaan guursado taa horta wallahi ilahi waan ugu mahadiyaa ilahi waan ugu mahadiyaa waqtigaa waa waqtiga aad eh, shabaabkuna oo u kulul yahay oo wallahda jar walba ka dhacay shahwaadkiisu jar walba ka ridaayo weeyaan laakiin ilahi wallahi waxaan ugu mahadiyaa iyo waalidkaygaba u rajeynaya naxariisana aabba allah ka waraabiya iyo hooyadayba allah u dambi dhaafay labadoodaba waxaan rajeynaya wallahi nacam waxaa waxaan aan xilli walba aan al- ku- alxamdulilah aan idhaahdaa waqtiga intaanan guursa intaan guursaday
waxaa jirta dhalinyaro badan oo sidaadii labadii kun iyo toddobadii i- iska ahaa oo weli ku dhex jiray jawiga dhallinyarnimada iyo ugu dambeyn maxaa talisiin lahayd dhalinyarada guud ahaantood
talada waxaa la yidhahdaa nin- ninna sii uuri ninna sii u qaaday dadka bulshadu si midaata waxba ma fahmaan Een, qaar baa odhan karaa haddii maanta aan idhaahdo dhalinyarta hore ha loogu dhiso oo een, suuqa ha laga qabto misoo le horey dadka ay- awlaadda ha laisku dumiheriyo haddii aan odhan lahaa waalida waalidaa ee kasoo boodaysaa mustaqbalka ciyaalku halleynaa ninkan isaanu hadlaya ee kasoo boodaysaa marka waxaan mustaqbalku aan odhan lahaa mustaqbalku maaha tacliin la dhigto mustaqbalku maaha mustaqbalku qofka nafsiyan inuu hagaaga mustaqbal ah
guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi nooga eg barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan uu marti iigu ahaa sheekh xasan muumin oo ka mid a dhallinyarada dalka jabuuti ee jecel inay dadka wax ku soo kordhiyaan gaar ahaana da-yarta oo qoray buugaag kala duwan oo uu kaga hadlayay nabadda wanaagga ku dhaqanka diinta iyo horumarka bulshada waxaana barnaamijka idinla socodsiinaysay anigoo asagale siciid faarax taniyo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii eebba laga helo inta ka horaysa waxaan idinkaga tegayaa ammaanaala
barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka waxaa magaalada jabuuti ku soo diyaarisay wariyahayaga sagal siciid faarax halkaad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kooxda bayer munich ayaa qarka u saaran in markeedii sideedaad oo isku xigta ay hanato horyaalka jarmalka ee bundesliga kadib markii ay xalay fiidkii afar iyo laba ku dharbaaxday kooxda bayan liverkusen liverkusen oo ku ciyaaraysa garoonkeeda bay arena ayaa waxaa dhaawac uga maqnaa gooldhaliyahooda halista ah ee kay havertes iyada ayaana goolka la hormartay daqiiqadii tobnaad ee ciyaarta kadib markii uu lukas alerio uu ku xarageeyey fursaddiisii ugu horraysay ee uu ku helay goolahayaha bayan munik manuel noyer sida uu markii ay ciyaarta dhammaatay sheegay tababaraha bayan munik hansi filik goolkaasi wuxuu ahaa dharbaaxo hurdada ka kicisay ciyaartooydiisa sababtoo ah saddex gool ayay uga jawaabeen ka hor inta aanan la gaarin wakhtiga nasashada ee qaybta labaad goolka barbaraha waxaa keenay ciyaaryahan kingisli kuman waxaa sii raaciyey laba gool ciyaartooyda kale ah leon goretsa iyo sergey ganabri goolka afraad waxaa ku soo khatimay ciyaaryahan robert lawandaweski oo madaxa la helay hubad uu u soo karoosay tomas muller baaskaasi wuxuu ahaa kiisii labaatanaad ee uu xil ciyaareedkan dhigay ciyaaryahan muller goolka lawandaweski ayaa isna ahaa kiisii soddonaad ee uu xil ciyaareedkan ka dhaliyo horyaalka inta ka dhiman xil ciyaareedka ayaa haddii uu keeno toban gool uu jebin karaa rikoodhka goollalinta horyaalka bundesliga oo ah afartan gool kaas uu sannadkii kun sagaaboqoabaiyotoddobaatankii dhigay ciyaaryahan jerg muller dhinaca bayan liverkusen inkastoo gurigooda lagu garaacay haddana taageerayaasha kooxda oo guryahooda ka daawanaya ayaa aad ugu faraxsan gool uu dhammaadkii ciyaarta u saxiixay ciyaaryahan florian werds oo ay da'diisu hadda tahay toddoba-iyo toban sano wuxuu noqday laacibka ugu da'da yaraa ee horyaalka jarmalka gool ka dhaliyo taariikhda ciyaarihii kale ee sabtidii shalay dhacay kooxda brushia dortmund ayaa hal iyo ibar uga badisay heerta berliin sidaas daraaddeed dortmund waxay toddoba dhibic ka hoosaysaa hogaamiyayaasha horyaalka ee bayan kaalinta saddexaad waxaa ku jirta arb libsig oo kow iyo toban dhibcood ka hoosaysa bayan munik ciyaarteedii shalay waxay libsig hal iyo hal la gashay kooxda ugu hoosaysa xagga kala horaynta dhibcaha ee bederbom galabta waxaa ciyaari doona kooxaha werder bremen iyo wolfsburg shaalka ayaa booqan doonta f c union berlin halka caawa ay f c colon la dheeli doonto kooxda augsburg ugu dambayntiina kooxda arsenal ee dalka ingiriiska ayaa markii ugu horraysay tan iyo bishii maarso dib ugu soo laabatay garoonnada kubadda cagta kadib markii ay shalay ciyaar saaxiibtinimo magaalada london kula dheeshay kooxda charloton atletic ciyaartan oo ay arsenaal isugu diyaarinayso dib u bilaabashada horyaalka bremier leaga oo soo laaban doona todobaitobanka bishan juun ayay charloton ku dardartay lix iyo eber goolasha waxaa saddexlay dhaliyey wiilka da'da yar edi naketiya oo ka soo baxay akademiyada tababarka arsenaal saddexda kale waxaa kala qaybsaday alexander lakaset pierre emeric obamian iyo jo willak dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aanu intaasi ku dhaafno xubintii cayaaraha uu nala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari haatanna kaalimihii heesaha ayaan jalleeci doonnaa waxaan idiin soo qabannay heesta xayaad iyo fannaanka xasan aadan samater heesta xayaad iyo codka xasan aadan waxay ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan dhanka soo saarista waxaa lahaa maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo